in sidaaynu ka warhayno dhammaan dadka duniyada ku nooli waxay la dhibaatoonayaan dhibaatooyinka uu keenay xanuunka corona dhibaatooyinka waxaa ka mid a qaab jir ahaaneed iyagoo la dhibaatoonaya iyo qaab maskaxiahaan maskax ahaan la dhibaatoonaya dadku dee ay ka mid tahay dad iyagaa uu saameeyey xanuunku koroonuhu maskixiyan ama jir ahaan uu saameeyey haddaba waxaanu kuu sheegaynaa inaadan keliga ahayn ama aadan keli aadan ahayn qof walba si kala duwan buu u saameeyey xanuunkani tusaale oo kale dadka qaar baa ka baqaya inay xanuunsadaan uu xanuunkani ku dhaco ama uga cabsi qaba inuu ku dhaco qoyskooda ama asxaabtooda lagana yaaba inaad dareemayso inaad keli tahay dhibtan oo dhan ay keli kugu tahay sababtoo ah iskuulkii luqadda laga baranayay maadan aadin ama shaqadaadii baad weyday sababaha la xidhiidha xanuunkan darteed waxaa laga yaabaa inaad neerfoos tahay ama aada murugaysan tahay ama aada cadhoonayso maanta waxaa laguu sheegayaa ama laguu soo gudbinayaa afar siyaabood oo aad ama afar xeeladaysi aad xiliyadan adag ee karoonuhu saameeyey ama lagu jiro aad kaga gudbi karayso xeelada koowaad waxa weeye in aad hadasho mushkiladaada dadka u sheegato haddii aad dareento inay xaaladaadu aanay fiicnayn la hadal dadka dadka kuugu dhow ee aad isleedahay waa kuugu dhow yahay waadna aaminaysaa qofkaas waco saaxiibada ama saaxiibkaa wac ama wac qoys qof ka mida qoyskaaga ugana warbixi xaaladaada iyo waxaad dareemayso haddaa rabto qaab internet ahaana waad ula xidhiiri karaysa la hadal oo la sheekayso oo u sheeg xaalkaaga qofka kula degan jaarkaaga dadka kale ee jaarkaaga ku jira kaamka iyo dad iyago kale aad garanaysa aad isleedahay waad aamini karaysa marka aad ka hadasho mushkiladda ku haysataa ama dhibta ku haysataa waxa ay tahay waxaa laga yaabaa inaad si fudud u xaliso mushkilada xeelada labaad aan kuu sheegayaa waxa weeye in aad samayso maalin walba wax fiican oo aada naftaada ay ka helayso ka feker ama baadidoon ama samee firfircooni ama exercise naftaada raaxo gelinaya si aad u ilowdo mashaakilka ama probleemka ku haysta kuna dadaal inaad maalin walba samayso tusaale oo kale samee lugee maalin walba beerta ama dhegeyso heesaha heestaad ugu jeclayd ama muusigaad ugu jeclayd ama telefoonkaaga gacanta ka daawo filimaan iskuna day wakhtiyadaad cuntada cunayso inay noqdaan wakhtiyo xidhiidh ah oo go-aan aan kala googo lahayn waxaa muhiim oo lagama maarmaan ah in aad naftaada ogeysiiso ama aad ku update garayso xaalka karoonaha hana isku sii dayin inaad wakhti badan geliso inaad raadiso xaaladda warka karoonaha waad internetka ka akhrido waxaana muhiim ah wararka xunxun oo dhan inaad war fiican ku bedesho oo aad maskaxiyen si aad u dareento degenaanshaha maxasilooni badan xeeladda saddexaadi waxaa weeye in aad caruurtaada u samayso qorshe joogto ah caruurta laftooda waxay la dhibaatoonayaan xaaladan karoonaha ama bandemiga jira laakiin waxaa caawinaysa inaad u samayso dariiq sax ah oo joogto ah oo qorshe leh inaad caruurta u saartaa maalintii hal mar banaanka si ay ula soo ciyaaraan caruuraha kale koreyda ama dhallinyaradu iyaguna waxay u baahan yihiin in xidhiirkoodii ay uu sii joogteeyaan ay la lahaayeen dadka kale ee ay isku da-da yihiin ama ay isleeg yihiin af soomaaliya haddaa si kale udhiga ay isla fiilka yihiin kolka aan kuleeyahay caruurta waxay u baahan yihiin in xidhiirka ay la sameeyaan caruurta kale ay isku da-da yihiin ama ay isleeg yihiin waxaa imaanaysa iyaduna inay caruurta doonaan inay keligood ismaamulaan oo ay socdaan isku day haddaba waalid hooyo ama aabe inaad u suuro geliso ilmahaaga inay xiriir sameeyaan keligoodna iswadaan oo caruurta kale la xiriiraan oo isla ciyaaraan si ay keligood isu wadi karaan hadday suuragal tahay caruurta laftoodu xaaladan korona darteed way caawinaysaa mar hadday helaan caruur kale ay isku fiil ama isku daayihiin oo ay kala hadli karaan dareenkooda ama xaaladda markaa haysata iyaga hataa wada ciyaarka ay caruurta wada ciyaarayaan ama maalanka ama waxsawirista ay sameynayaan lafteeda way caawin karaysaa waxayna ka caawin karaysaa in dareenka ay dareemayaan ee ah mushkiladda ama gulijooga badan inay ku ilowsiiyaan ama ay ku ilaawaan kuna day haddaba inaad u sharaxdo caruurtaada waxaa jira xaaladda iyo wacyiga jira una sheeg qaabka ay isaga difaaci lahaayeen ama ay ugu dhaqmi lahaayeen haddii xaaladdu wajahdo corona oo kale iyo qaabka ay uga hortegi karayaan adigoo aan ku beenayn caruurta cabsi badan xeeladaysiga afraad ama tibka afraad aan kuu sheegay waxaa weeye doono cid koo caawisa haddii aada isku dareento ama aada iska aragto calaamadaha xanuunka coronaviruska fadlan la hadal qolyaha ama shaqaalaha ka shaqeynaya kaamka una sheeg waxaad dareemayso dareenkaagu waa muhiim in aad tixgeliso oo aada maqasho wuxuuna kuu sheegayaa inaad caawin u baahan tahay ama xaalkaagu hadba sida uu yahay xaaladahan soo socda hadda aada isku aragto fadlan la hadal oo u sheeg qolyaha kaamka jooga kow xaaladda koowaad waxaa weeye kolka aada habeenkii seexan weydo subaxiina aadan niyad u hayn inaad sariirta ka kacdo oo aad israbto inaad sariirta iska joogto labo maalintii oo dhan haddaad murugaysan tahay cabsina aada dareemayso saddex haddaad xasuus badan leedahay haddaad haysato ama maalintii o dhan aada xasuusanayso xasuuso xunxun oo hore kadibna maskixiyan wax kuu yeelaya afar haddii aad welwel badan ka qabto ilmahaaga ama caruurtaada ama haddii aad ka welwalayso dhib hore ama oo lagu geystay ama gacanka hadal hore oo lagu geystay haddii aadan wax tamara haynin oo ama niyada aadan u hayn ood hawsha ku qabato xaaladahan aan soo sheeg kor kusoo sheegay dhammaantood haddaad la kulanto mid ka mid a ama iyaga oo dhan fadlan waxaan kugu adkeynayaa inaad la hadasho qolyaha kaamka jooga qolada sooshalka ee kaamka ka shaqeynaysa adigay kuu joogaan adigayna kuu shaqeynayaan wayna kaala talin karaan xaaladan waxayna kuu sheegayaan caawinta suuragalsharka ah ee aada heli karto haddaa waxay kuu qaban karayaan ballan ah meelaha lagaa caawinayo bay ballankaaga samayn karayaan haddii xaaladaadu ay xaalad tahay xaalad daran liidata aadan haysan cid ku caawisa fadlan wac lineka corona hotlineka telefoon lambarka corona hotlinkana waxaad ka helaysaa internetka waxaadna samaysan karaysaa ballan weliba ballantaas way kuu joogaan dad turjumaana ku hadlaya luuqada aad ku hadasho waxaadna weliba baaran kartaa qofka aad rabto kuu turjuma waxaad kala dooran kartaa baan leeyahay qofka kuu turjumaya wiil ama gabadh wuxuu yahay sidoo kale barlin waxaa jira meelo badan oo lagaa caawinayo weliba ku hadlaya luuqadaada meelaha ay ku yaalaan iyo teleefoonadoodaba waxaad ka helaysaa internetka xaaladda lagu jiro ee coroonaha ama crisiska coroonaha waa xaalad aada u adag waxaana muhiima qofku inuu caawin doonto ogow haddaba mudane ama marwo dhakhaatiirta iyo goobaha dadka laga caawiyaa waxay ku shaqeynayaan qaab ah confidential confidential marka aan leeyahay waxa weeye waxa aad u sheegto lagama yaabo inay qof kale u sheegaan haddaa rabto la talin waxaad doonan kartaa adigoon magacaaga iyo xogtaada toonna siinin qofka kula talinaya wax khasaara ah oo adiga gaadhayaana ma jiro dhinac kastaba adigaa faa-iidaya kolka lagula taliyo taxadar oo isilaali